ciid wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ciid wanaagsan dhegaystayaal waa habeen axad ah bishii sebteembar waa koob iyo toban sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
markale ciid wanaagsan dhegaystayaal muslimiinta muslimiin ka badan hal bilyan iyo bar oo ku nool guud ahaan dunida ayaa caawa waxaa u bilaabaya damaashaadka ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka alamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan maraykanka oo lagu xusayo shan iyo toban sano guuradii ka soo wareegatay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar sannadii labada kun iyo kowdii oo lagu soo qaaday dalkan maraykanka dad badan oo ku nool bariga dhexe oo caraba oo muslima oo aad iyo aad u saluugsan siyaasadda maraykanka ee bariga dhexe arrinta falastiiniyiintu ay ku jirto waxaasoo dhan ayaa dab hoose oo shidmayay ahaa waxay keentay in ay dad isku tagaan argagixisihii oo yidhaahaan maraykanka gudaha intiisa waa in isaga la lagu duulaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo aan ka waraysanay heshiiskii dhowaan ay wada galeen shirkadda d b wall iyo arrimo kale barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ku dhowaad laba milyan oo muslimiin xujaay ah ayaa maanta istaagay banka carafa oo ah rugniga ugu weyn waajibaadka xajka oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka maalinta berita ah ayay muslimiinta caalamka oo dhan u dabaaldegi doonaan ciidul adxa oo caawa bilaabatay dowladda iiraan ayaa qaadacday sanadkan xajka iyada oo ku eedeysay dowladda sacuudi carabiya inaysan waxba ka qaban dhinacyada caafimaadka iyo ammaanka xujayda boqolaal kun oo u dhashay dalka iiraan ayaa xajka beddelkiisa u safray magaalada karbala oo ay shiicadu ku cibaadaystaan inta lagu guda jiray xajkii sanadkii hore ayaa waxaa isbuursi ka dhacay xaramka ku dhintay ku dhowaad laba kun oo xujay ah boqolaal ka mid ahi waxay ahaayeen iiraaniyiin arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka qabow ee u dhexeeya iiraan iyo sacuudi carabiya uu marayo heerkiisii ugu xumaa
dalka maraykankana waxaa maanta laga xusayaa shan iyo toban sano guuradii ka soo wareegtay weeraradii argagixisay ee kow iyo tobankii bishii sebteembar ee lagu qaaday dalkan maraykanka waxay ahayd aroor talaado ah markii sagaal iyo toban naftood hore oo ka tirsanaa ururka alqaacida ay soo afduubeen afar dayuuradood oo ay ku soo weerareen maraykanka laba ka mid a dayuuradaha ayaa lagu dhuftay daarihii dhaadheeraah ee mataanaha ahaa ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york dayuuradii saddexaad ayaa lagu dhuftay dhismaha xarunta gaashaandhigga ee bentagonka ee duleedka magaaladan washington halka dayuuradii afraad ay ku dhacday gobolka pennsylvania weerarada waxaa ku dhintay dad ka badan saddex kun oo qof oo afar boqol oo ka mid a ay ahaayeen ciidamadii booliska iyo shaqaalihii dibdamiska ee gurmadka u tegay goobihii la weeraray gaar ahaan new york madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa qadar aamusnaana oo ka oogay aqalka cad saaki saacadda cirifka bari ee maraykanka markii ay ahayd siddeedii iyo lix iyo afartan daqiiqo wakhtigaa oo ku beegnaa markii dayuuradii ugu horreysay afartii dayuuradood ee lasoo afduubtay lagu dhuftay daaraha dhaadheer madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in aanay weligood ilaabi doonin dadkii ku dhintay weerarada isagoo wacad ku maray in argagixisadu aanay marnaba ka adkaan doonin dal buu yidhi sida maraykanka u awood badan waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay ee xaflad noocan ah lagu xusayo kow iyo tobankii sebteembar uu ka qayb galo madaxweyne obama isagoo ah madaxweyne kursiga fadhiya dowladda suuriya ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne bishaar al asad uu aqbalay heshiiska xabad joojinta ay dhexdhexaadiyeen dowladaha maraykanka iyo ruushka wakaaladda wararka suuriya ayaa sheegtay in xabad joojintan ay ka bilaaban doonto magaalada xalab sababo bini-aadanimo dartood saacado kadibna ururka saldhigiisu yahay dalka lubnaan ee xisbullah ayaa sheegay in uu ixtiraami doono heshiiska xabad joojinta turkiga oo ciidamo u diraya suuriya bishii lasoo dhaafay ayaa isna ku dhawaaqay inuu taageerayo heshiiska xabad joojinta oo dhaqan galay oo dhaqan galay maanta oo axad ah heshiiskan ayaa waxaa shalay magaalada jeneeva ee dalka switzerland uga dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof
ciid wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay dhegaystayaa meel kastoo aad naga maqlaysaan maanta oo kale shan iyo toban sannadood ka hor kow iyo tobankii bishii sebteembar sannaddii labada kun iyo kowdii waxay ahayd maalin ay sagaal iyo toban naftood hore oo ka tirsanaa ururka alqaacida ay soo afduubeen afar diyuuradood oo ay ku weerareen dalkan maraykanka laba ka mid a diyuuradaha ayaa lagu dhuftay daarihii dhaareeraa ee mataanaha ahaa ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york diyuuradii saddexaad ayaa lagu dhuftay dhismaha xarunta gaashaandhigga ee bentagonka ee duleedka magaalada washington gobolka virginia halka diyuuradii afraad ay ku dhacday gobolka pennsylvania weerarada waxaa ku dhintay dad ka badan saddex kun oo qof oo afar boqol oo ka mid a ay ahaayeen ciidamadii booliska iyo shaqaalihii debdemiska ee gurmadka u tegay goobihii la weeraray gaar ahaan new york haddaba weerarada xusuus noocee ayay ku reebeen maraykanka maxay ka bedeleen siyaasaddii maraykanka ee arrimaha dibadda maxaase keenay markii horeba in weeraradaasi lagu soo qaado maraykanka raad noocee ayayse ku yeesheen muslimiinta guud ahaan dunida iyo gaar ahaan kuwa ku nool dalalka reer galbeedka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan weydiiyey brofesor axmed ismaaciil samater oo jaamacadda macluster college ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka
waxaa keeno ugu horeeya dee waxa weeye dad badan oo wadan adduunyada islaamka ku nool ha ugu horeyso dhulka carabta ah oo xanuun badani uu hayay xanuunka ugu weynina uu ka soo baxay wixii dee ka dhacay bariga dhexe arrinta israa'iil ku saabsan sacuudi arabiya dhibaatada ka taagnayd ee muddo fara badan fara badan oo dad badan oo sacuudihi ay tabanayaan in wadankaa siyaasadiisu ay tahay mid aada u dambeysa oo dadka xuquuqdooda aan aanay jirin oo boqortooyadu meesha ay iska leedahay marka dad badan oo ku nool bariga dhexe oo caraba oo muslima oo aada iyo aada u saluugsan siyaasadda maraykanka ee bariga dhexe arrinta falastiiniyiintu ay ku jirto waxaasoo dhan ayaa dab hoose oo shidmayey ahaa dabeetana arrintii ciraaq ka dhacdayna dee waad markii dambe waad garanaysaa oo dadka idin dhegeysanaya way la socdaan oo ilaa maanta dhiigeygii daadanayay iyo burburkeygii aan u dhammaan marka waxay keentay in ay dad isku tagaan argagixisihii oo yidhaahaan maraykanka gudaha intiisa waa in isaga la lagu duulaa oo halkaa laga rabshado badan laga laga dhg laga laga sameeya waa gartay september eleventh marka hal sidaas ayay horta ku timid
marka maxaa dareen hoy ku reebta dadka maraykanka marka dareen fara badan bay ku reebto ilaa maanta taagan oo de horta cadaawad gooniya ayaa maanta taalla wadanka maraykanka oo dadka carabta ah ee muslimkaa si gooniya loo eegayo carab ha ugu soo horeyso dadka muslimka oo dhamina ha ku xigaan aafadeediina waxay wada gaadhay maaha un dhulka bariga dhexeeda ilaa bakistan iyo afghanistan iyo wadamo badan oo dadka muslimku ay ku nool yihiin oo adduunyadoo dhan ayay gaadhay markaa si gooniya in loo eegayo dadka haysta diinta islaamka inay yihiin dad aada lidi ugu ah wadamada reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo cadaawadaasu meel walba way taallaa maanta dee hadda doorashadan ka sac dhacaysa maraykanka bisha november ee soo socotana arrimaha ugu waaweyne qaarkood ay ku doodayaan oo weliba xisbiga jamhuuriga ninka maanta lasoo saray uu ku doodayaana waxa weeye dadka muslimku in ay maanta noqdeen cadowgii maraykanka iyo reer galbeedka dad badan oo maraykanka taa way diidan yihiin laakiin haddana siyaasadda maanta laga doodaya ayay ku jirtaa waxaa kaloo ay keentay in maraykanku quwadiisi iyo milatarigiisii uu sii kordhiyo oo uu galo maxaan ku dhahay siyaasad ah meel walba inuu u foogjigan yahay in ay ka dhici karto argagixiso argagixisadii marka terrorism waxaa la yidhaaho waxay noqotay qeyb weyn oo siyaasada maraykanka ee dibadda iyo wadanka gudihiisa labadaba ee imika meel weyn kaga jirta oo had iyo jeer fikrad gooniya iyo xoolo gooniya iyo raadka gooniya la saarayo
rofesor dhimbilaha aad sheegtay inay hoos ka hurayeen markii dambe ku qarxay ko iyo tobankii sebtembar dalka maraykanka lagu soo qaaday colaadii ka dhalatay iyo naciibkii ka dhashay ilaa maanta dunida wuu ka jiitamayaa oo waatan dagaalada iyo kooxaha iyo bariga dhexe iyo meel kasta ololeyso dadka odorosaa maxay isleeyihiin shan iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay ee dhiigga iyo burburka iyo argagixisada iyo maaragtay meel kastoo dunidu qarxaysay waa looga gudbi karaa dee laba in la kala saaray u baahan tahay dadka argagixisada ku shaqaysta ee amba aqoon daraha ka noqoto amba iyagoo si gooniya waxu fahmaya ha noqoto amba iyaga oo aargudasho goonihii ku jirta ha noqoto dadka argagixiso shaqo ka dhigtay ee wallahi si gooniya u fasakhay maxaan ku lahay islaamnimadii waa mid maraykanka intiisa dadka necab amba dadka madow necab amba dadka diimaha kale haystaan christanka ahayn necab iyaguna waa gooni kuwaasi waxaa laga yaabaa muddo dheer labadaba inay sii jiidanto caloolxumadooda iyo shaqada xun ee foosha xun ee ay wadaan amba maraykan ha noqdaan amba dee dadka muslimiinta ah ee si gooniya diintii ufasakhay ha noqoto laakiin ummadda islaamka ee ballaadhan ee adduunyada ku nool ogowa dadka islaamku waxa weeye dadka labaad ee ugu tiro badan adduunyada dadka diimaha haysta masiixiyiinta unbaa ka diin badan unbaa ka dad badan dadka islaamku waa dad nabadgelyada jecel lagu yaqaano deeqsinimo lagu yaqaano edeb fara badan iyo xishood iyo maxaan ku rahay naxariis badan dadkan reer galbeedkuna dad badan oo caynkaasa ayay leeyihiin oo diintooda iyo xadaaradooda ku jirta labadaasu inay isfahmaan aada bay u suurtogeli kartaa laakiin dee waxaa loo baahan yahay labada dhinacba inay kasoo baxaan amba wadan wadan ha noqoto amba xadaarada guud ha noqotee dad madaxa rag iyo dumar madaxa oo kartidaa leh oo waxaa fahamsan oo nabadgelyo cusub keena oo si wanaagsan oo loo wada shaqaysto keena oo markaa la wada dagaalamo iyagoo meel kasoo wada jeeda aqoon darada gaajada cudurka dabeecadii adduunyada climateka ee isbedeleysa oo adduunyada dharbaaxooyin cusub oo kusoo socda waxaa ka shaqeeya oo bini aadamka noloshiisa kor usoo qaada amba muslim ha noqdaan amba dadka masiixiyiinta ha noqdaan amba ummadaha ha kale diimaha kale haysta ha noqdaan dadka intiisa badane waa caynkaa laakiin dee madaxdeedii baa loo baahan yahay obamana wuxuu ku dadaalayay sideedii sannadood ee ugu dambeysay waxay ahayd bad sheekada caynkaasi inay bilaabanto laysku soo dhawaado oo adduunyada dhibaatooyinka haysta ee aan ku celiye cudurka iyo gaajada iyo faqriga iyo aqoon darada iyo arrimaha caynkaasi ay ugu horeeyaan sida waxa looga wada qabsanayo
kaasi waxau ahaa rofesor axmed ismaaciil samatar oo jaamacadda macluster college ee magaalada st paul gobolka minnesota ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka qadka taleefonka ayuu goor dhoweyd iigu waramayey
ciid wanaagsan dhegaystayaal habeen wanaagsan halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka kenya waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq midowda xisbiyada iyo bandhigyo siyaasadeed oo xisbiyada jubilee iyo o d m ay ku kala qabanayaan magaalooyinka nairobi iyo mombasa ilaa iyo sagaal iyo toban mudane oo ka tirsanaa xisbiga o d m ayaa ku biiraya xisbiga jubilee halka kuwo kalena ay ku biirayaan xisbiga o d m soomaalida kenya ayaa waxa ay ku kala biireen labada xisbi ee dalka kenya ugu weyn wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa waxa uu arrimahan ka wareystay cabdikariim cusmaan oo bartay cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaana ugu horreyntii uu weydiiyey sida uu u arko siyaasadda xisbiyada ee dalkaasi kenya xisbi hadda oo soomaali leedahay mise baty ee soomaali leedahay kama jiro gobolka northeastern markaa fiiriso kuwii hore lagu jiray dad ba hadda madax ka ah sida u r p oo kale ninka ka taagan fafi amse hadda musharax ka ah mise dibitati ka ah fafi barty chairman buu ahaa u r markaa fiirisa fafina aad bay u rafaasan tahay marka hadda xisbi waa wuxuu iska noqday baabuur lagu taga baarlamaanka ma ahane wuxuu u tarayo anaga soomaali ahaan mise gobol ahaan ma laha waxaad soo qaaday in xisbiyada qaar ay dad soomaaliya mas-uuliyiin ka yihiin baahina ay deegaanadooda ka jirto marka xisbiyada kale dadka mas-uuliyiinta ka ah ee deegaanadooda baahiya ma ka jirtaa mise waa un soomaalidaad leedahay waa lagu gacan bidixeynaya wallaahi markaad fiirsid mandheera oo kale hal xisbiya kusoo galeen waagii doorashada u dambeysay u r p wada ahayn kulli markaad fiirsid mandheera laftadeeda oonba ka jira waxyaalaha ugu yar oo la rabo shacabka in loo qabto mid hore u horeyso biyo iyo caafimaad markaad fiirisid anaga xoolo dhaqataan nahay macal xoolihii abaar xun baa ka jirta waxaa arkaysaa looda waa iska dhammaanaysaa biyola-aan awgeed daawooyin lama siiyo lama taxigeliyo waan kala nahay gobolada kale markaad fiirisid kuwa ku jira hadda dowladda amase dowladda ka tirsanaa xisbiyada faa'iido badan bay ku haystaan dhulkooda dadkooda een wadooyinka waa loo sameeyaa caafimaadkooda waa naga horeeya maxaa keenaya marka in xisbigii een, soomaalida kasoo qaadoo kale maneeroo kale u r b bay ahaayeen deegaanka dad ka hadlaysoo kale faafi iyo deegaano kale oo een, gobolkan ka tirsanba waxay ahaayeen jubilee oo kale ahaayeen waana xisbi xaakimkii maxaa keenaya marka in eh, baahi ay jirto oo aad isleedahay eh, kenyaanka kale xisbiyadu ay ka faa'iidaan laakiin soomaalida kama faa'iidayaan horta annaga waxaan u gelaynaa xisbigi marka u horeysa oo soomaali haddaan nahay dowladda aan ka bixi maasa inaan kasoo qaato for example waxaan dhahnaa annaga waxaan rabnaa gaarisa county inaan dowladda ku jirno xisbiga dowladda aan raacno madaxda annada markay noo keenaan badanaa waan iska raacnaa laakiin markaan raacnaa noogu dambeysa madaxdii la rabay inay maarata ka doodo amase u sheegto dadka inay xisbigan ku jiraan sababta ay usoo geliyeen xisbigan in dadka loo faa'iideeyo baabuur bay leedahay dowladda biyo way siin kartaa caafimaadka waa national government weli kama- kama soo inkastoo caaf- national een, caafimaadku yahay devolution laakiin waxyaalo badan waxaa jiraan weli education oo kale waa national government oo gacan dowladda ku jiro marka madaxdii waa badanaa markay tagaan amse dantooda loo dhameeyo dib dambe ugu soo- ugu salaabtaan een, waxaana uma taraan ummadda Een, waxba uma taraan ummadda Een, soomaalida sanadii labada kun iyo labadii xilligii kala guurka xisbiyada oo laga guuriyay xisbigii kanu ee dalka inta badan ka soo arriminayay way hinqatay oo waxay ku biirtay dhammaan xisbigii kanu waa kii een, ay ku dhacday iminka waxaad moodaa in eh, isgarab socod fara badan uu jiro baahi marka keenaysa ma jirtaa in soomaalidu xisbiyada ay kala galaan walaahi haddii hal xisbi aan wada galno iyo haddaan kale xisbi galno ani kulley wax bedel inuu ka imaanayo amse soomaali wax u taraayo inaysan jirin baan aaminsanahay cabdikariim ahaan sababta warka maxay tahay Een, hadda shire saad sheegayso su-aashaada markaad dhahdo xisbi dowladda waa ku jirna hadda fafi Een, wuu ku jiraa ninka annaga aan soo dooranay safarta hore oo fafi mbiga ka arayd daw Een, dowladdu ka tirsan yahay laakiin dhulkiisa fiiri biyo la-aan baa ka jirta waxaa ka jirta iskuuladii macalimiinta waa la xiray marka waxay taraysa ma laha xisbi marka ani waxay ila tahay qofkii in la doorto shakhsi ahaan iyo dadka wax u qaban karo waa tahay Een, baahida marka ma deegaanada ay ka jirto ee, dadka xisbiyada inta badan ul oleeyo waxay sheegaan in xisbiyada laga faa'iido oo xisbiga faa'iido loo galo adigu kulama aha miyaa in xisbi faa'iido loo galo ani ilama aha in xisbi faa'iido loo galo xisbi waxaa loo galaa un in baarlamaanka lagu tago bes soomaalidaan nahay anaga laakiin hadda waxa uunoo faa'iideyna mala markaa kasoo qaada fafi ani fafi musharax ka ahay xisbiga uu ka tirsan yahay mudane ilyas champion uu ka ahaa u r p markaa fiiriso reer fafi hal qof hadda shaqa la siiyey oo national government ka shaqeynaya fafi oo dhan ma laha marka waxay tarayso ma laha saan aniga aaminsanahay markan soomaalida dhankeebay kula tahay inay iskugu guuraan Een, ma xisbiga habboon inay iskugu guuraan baad isleedahay mise waxaad leedahay mudanayaasha iyo siyaasiyiinta doonaya ee adigu aad ka mid tahay inay tartamaan sanada soo socota si iskood ah shacabka oola xisaabtamaan oo si iskood ha u geeyaan maadaama lagu guuldaraystay in xisbiya la galo waxba laga faa'iidi laaya hadda maxaafita iyo macarata waa isku mid markaa fiirsid eh, kuwii dowladda ku jiray gobolka annaga northeastern kasoo qaad boqol meel waay waa isku mid kii dowladda ku jiray iyo kan dowladda ku jirin oonka waa sidii eh, gaajada waa sidii dhibka waxaa waaye kan mandera joogo iyo kan gaaris joogo hal nooc waay marka xisbi wuxuu sheegaya malas anay aamsanahay qofka shakhsiga fiican in maaragtay la doorto shakhsigan lala xisaabtamo ugu dambeyntii een, dad fara badan oo dhallinyaro ah ayaa iminka een, doonayay inay kuraasta sanadkan ku loolamaan oo inta badan doonayay in ay isbeddel ku sameeyaan een, waxay ugu yeereen isbeddel een, dadkii horaan la soo doortay ma kula tahay in dhallinyaradiina yaryarka ah iminka adigu aad ku jirto ee siyaasiyiinta cusub ah isbeddel gobolkaad u horseedi kartaan wallaahi shir waxay la tahay kulley inay maaragtay horta bedelku uu fiican yahay saanay aaminsanahay markaa dib uu noqdo madaxweynihii hore mooy waa ogtahay labaatan iyo shan sano waddanka haystay toban sano waa- toban sano ka maqnaa waxaa ka qaatay moi kibaki waddankana uu isfuray wadooyinka waa isfureen een, education waa kii isfuray waxyaala badan baa isbedelay marka haddana waxaa haystaa uhuru marka bedelka uu fiican yahay waxaan aaminsanahay dhallinyarada inay wax ka bedeli doonaan siyaasaddii hore oo duqeyda
aada buu u mahadsan yahay kaasi waxaa waryaheena maxamed faarax shire oo waraysi la yeelanayey aqoon-yahan bartay cilmiga siyaasadda ku dhanol gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ka hadlaya xisbiyada dalkaasi kenya iyo siyaasadooda waxaa cabdikariin cusmaan halkaad nagala socotaanna waa v o a washington dhegeystayaal haatana aan ku yarano sano codkii baxsanaa allah u naxariistee maxamed suleymaan tubaac iyo heestii
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyena siiyey isagaa kuwabaale ilaahiyena siiyey isagaa kuwabaale
ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa v o a oo si toos ah aad uga dhagaysanaysaan washington markaana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno sida looga baahan yahay dadka muslimiinta inay isu gargaaraan maalmaha ciidaha iyadoo la filayo in maalinta beritaa ay noqoto maalinta ciidul adxa ama ciida carafo oo ay muslimiin aad u fara badan oo dunida ku kala dhaqan ay u dabaaldegi doonaan barnaamijka waxaa martiin noogu ah oo arrimahaasi in la qaadaa dhigi doona imaamka masjidka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan shariif waxaana dhegaystayaasha qaar uu uga jawaabi doonaa su-aalaha ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana ugu horreyn aan sheekh cabdiraxmaan shariif aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo sida looga baahan yahay dadka muslimiintu inay uga faa'iidaystaan maalmahan ciiddu soo dhowdahay waxa uu ku jawaabay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، marka hore adiga walaalow iyo idaacaddaba waan idin salaamayaa fursadan qaali ah ee masiisaan dadweynaha adduunka dacladiisa inaga dhegaysanayana waan salaamayaa iyagana Eh, assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leeyahay ciid mubaarak Eh, markaan intaa kasoo gudbo eh, su-aasha si kooban waxa weeye maalmahanu qiimo fara badan bay leeyihiin ilahi subxaana watacaala markuu leeyahay walfajri walayaalin cashar tobankaa beriya alla uu ku dhaartay subxaanahu watacaala waxaa la leeyahay waa tobankan maalmood Eh, bisha inagu aan dhahnaa carafo ugu horeysa yacni maalinkay dhalato ilaa maalinka ciidda tobankaa maalmood weeyaan ilaahayna inta badan shay uu ku dhaarto waa shay qiimo badan ama uu qiimeynayo ama uu doonayo inaan qiimeyno oo aan ku baraarugno weeyaan Eh, midda labaad ee kaleeto eh, tobankan maalmood waxaa ku jirta maalinka carafada aan dhahno ee bishana waan u magac daray ee dadka xujayda ama xagka joogaahu ay taagan yihiin banaankii ama carasaadkii carafa ay taagan yihiin oo sagaalka bisha ah maalinka waxaa soo aroortay axaadiis nabiga sala allahu caley wasalam laga wariyey oo tilmaamaysa qofkii maalinkaas sooma ilaahay subxaana watacaala inuu dembi dhaaf badan siinayo oo sanadkii lasoo dhaafaya kasoo socdaba ilaahay uu dembigiisa yaryar uu ka dhaafaya rabbi subxaanahu watacaala marka taasna waxay ku tusinaysaa eh, qiimaha ay maalmahanu leeyihiin iyo soomkoodu midda kale maalmahan waxa weeye eh, bacdamaa ay dad fara badan oo muslimiin ah oo xajka ay ay joogaan waxaa laisla qaybsanayaa dareenkaas dadka muslimiinta ee faraha badan ee xajka jooga dareenka ay iyagu qabaan iyo wadajirkaas ayay muslimiinta kale ee aan xajka joogin laftoodu la qaybsanayaan oo ay la wadaagayaan oo aan doonayna inaan la wadaagno iyaduna waa qayb kaleeto oo kamid a faa'iidooyinka ay leeyihiin faa'iidada ugu dambaysa aan doonayo inaan hadda su-aashan kusoo xiro waxa weeye eh, maalmahan ilaahay subxaana watacaala fa- fadli dheeraada ayuu dhex dhigay marka ciddii awoodi karto inay sadaqo dheeraada bixiso inay muxuu ahaa salaad tukato inay ducaysato inay weliba takbiirta qaado oo eh, muxuu ahaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar walilahi alxamd ay qaado oo iyadoo xataa xajkan joogin ay takbiirtaa qaado eh, iyaduna waa waxyaabaha qiimaha faraha badan loo waa waa shicaarkii iyo halkudhegii muslimiinta ama islaamka oo la xoojinayo weeyaan waa gartay sheekh cabdiraxmaan ee inta badan maalmahan ciidda ay muslimiintu ay ciidahooda ka mid ka tahay een, ciidan carafo oo kale dadku waxay sameeyaan xoolo qalis iyo inay een, xoolo bireeyaan oo ay dadku een, isku hambaliyeeyaan marka arrinkaasi diiniyan iyo haddaad sharaxaad dheeraad aad ka bixiso iyo sida ay ku timid markii hore bal een, dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegto waa su-aal fiican weeye waa run maalinkan eh, waxaa la qalaa xoolo Eh, dadka xajka joogaana waan aragnay xoolo badan bay qalaan iyagoo xataa hadda maadaama adduunkiis wada arkaya oo maaragtay social media waxaan loo bixiyey iyo xoolihii oo la qalayaaba marka qaarkood lasoo sawiraya oo la arkaya oo neefkii oo si life la- loo biraynayo ayaa dadka hadda ay arkayaan oo la tusayaa dadka aan jooginna waxaan ognahay inay wanaagsan tahay waxay ku timid eh, qisadan waxa weeye in fara badan oo kamid ah acmaasha xajka la sameeyo waxa weeyaan waa nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil oo wiilkiisii ahaa iyo nabiyullahi ismaaciil hooyadii oo haajaro ahayd afcaal ay sameeyeen ayaa in fara badan acmaasha xajku ay tahay oo dib loo xusuusanayo qoyska isaga oo taariikhdoodii la xusayo oo taariikhdoodii la nooleynayo marka acmaasha xataa la sameynaya xajka in fara badan oo kamid a walaalo waxa weeye qoyskaas taariikhdiisii ayaa si si loo soo nooreynaya oo cibaada in lasoo nooreeyo weeyaan marka neefka la gowracayo waxa weeye nabiyullahi ibrahim markuu ilaahay subxaana watacaala wiilkiisa ismaaciil uu siiyey wiilkiina uu weliba noqday nin yaro xoogaa kuusan waa ka uu ilaahay subxaana watacaala uu riyada ku tuso uu yihi inii muxuu araa fi lmanaami ani asbaxuka fandur maadaa taraa waxaan ku riyooday anoo ku gowracaya ee maxaad aragtaa marka wiilkiina waa wiil lasoo tarbiyeeyey wuxuu og yahay aabihii waxaan uu arkay oo ku riyooday inuu yahay xagga min allahi ama xagga alla ka yimid subxaana watacaala marka isaguna waa ka oranaya muxuu ya aba tafcal maa tu'mar satajiduni insha allahu min asaabiriin aabahaya wixii lagu faray samee waxaad i arkaysaa oon insha allahu ta tacaala noqon doonaa wiil sabra oo amarkaa ilaahay u hogaansama ayaa noqon doonaa marka yani qisadu way dheereen lakin saan usoo koobno nabiyullahi ibrahim wiilkiibuu damcay inuu bereeyo markaasaa ilahi waa ka oranaya subxana watacala wafadaynaahu bidibxin cadiim marka meeshii nabiyullahi ibrahim uu doonayay amarkii ilaahay inuu fuliyo oo wiilkiisi uu jeclaa ee uu lahaa ee uu dhalay ee soo barbaarayay muxuuha lagu amray inuu gowraco kadibna ilaahay baa subxaana watacaala wiilkiina badbaadiyey nabiyullahi ibraahimna xil furtay markaasaa meeshu waxaa yimid wan wankii baa la bereeyo markaa la gowracay marka wanka iyo xoolaha la qalayaa laftoodu waa xusuustaas weeye qaybtaasu marka waa qaybta xaggaasa qaybta kale ee waxa weeye acmaasheenna cibaadadu in fara badan oo kamid ah marka laga yimaado inay tahay cibaado uu qofka alla ugu dhawaanayo subxaana watacaala waa qayb humanity oo biniaad bini-aadminimo abaa ku jirta marka qaybtaas waxa weeye dadka fuqarada iyo dadka dacafada iyo dadka masaakiinta waxba haysanin in laga farxiyo oo maalinka isaga inta neef la gowraco ilbihii wax laga siiyo oo dariska la gaadhsiiyo marka waa qayb ka mida bini aadamku in isu damqado iyaduna qaybtaasna waa qaybta labaad weeye laakiin hadafka iyo sababtay ku timid sidaas ayay ahayd waana wax wanaagsan oo sunno ahoo qofkii awoodi kara inuu sameeyo ayaa wanaagsan yani aad baad umahadsan tahay sheikh sidaad dhegeystayaasha ugu faahfaahisay arrinka sheikh dadka xujaajta ah ee xajka jooga kolley waxaa jirtaa wadiiqooyin iyo tallaabooyin ay raacayaan marka ay xajka ay gudanayaan dadka kale ee aanan awoodin inay xajka aadaan laakiin jeclaan lahaa inay xajka aadaan dadka iyaga ah maxaa waxyaabaha ay ajir ahaan ku mutaysan karaan oo ay samayn karaan maxaa ka mid ah wal waa su-aal fiican weeye marka koobaad waxa weeye qofka muslimka ah ee niyadiisa wanaagsan insha allahu tacaala waa laga abaalmarinayaa oo waxaa jirta axaadiis ama nusuus tilmaamaysa qofku markuu shay wanaagsan niyeysto daacadna ay ka tahay uu doonayo inuu sameeyo sabartuna ay u diido in ilaahay subxaana watacaala ajrigeedii uu siinayo marka dadka niyeystay inay xajka aadaan tabari u diiday noocay dooniba tabartu ha noqotee daacadna ay ka tahay niyadaasu insha allahu tacaala ilaahay ajri fara badan bay ka helayaana alla uu siinaya subxaana watacaala waxaase muhima inaan yaro tilmaano xajka qaybaha kale aasaasiga ah uu xajku leeyahay uuna tusinayo weliba ciidanu waxa weeye waa qayb tii aan haddaa sheegna baan dib ugu noqon ku xidhay oo marka laga reebo humanitiga iyo bini-aadminimada iyo walaaleynta iyo walaalnimada iyo isudamqashada waa qayb ka tusinaysa haddana wadajir iyo waxdo weeyaan oo markay dad fara badan oo saddex milyan afar milyan kor u dhaafay meesha isugu yimaadaan oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid sida alla uu tilmaamay waxaa dhacaysa liyashhaduu manaafica lahum manaafic fara badan bay meesha ka helayaan inay diintoodii bartaan meelihii muqadasaadka iyo sharafta ulahaa muslimiinta oo uu ka mid yahay beytka ilaahi subxaana watacaala masaajidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam qabrigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam muxuu ahaa soo ziyaarashada ay soo ziyaaranayaan xataa qubuurihii baqiicii ay soo ziyaaranayaan gaaru xire ay arag ay arkayaan godkii nabiga markii kusoo degaya waxyiga waxaasoo dhan waxa weeye waa liyashhaduu manaafica lahum wadajirka iyo midnimadooda iyo in iyago adduunka dacdadka kalimid ay ilaahay keliya meesha u wada taagan yihiin iyaguna waa qayb ka mid a muxuu ahaa waxyaabaha muhimka ee ay maalmahan helayaan waxaa kaleeto cajiib ahoo kaleeto diintu ay si layaab le inoo inoogu tilmaamaysa mar walba iyada oo oo ficilana muuqanaysa markii xajka la joogo dadku inay siman yihiin ilaahay agtiisa subxaana watacaala oo marka dadka xajka joogaahu qofkii amiirka ahaa iyo kii aan amiirka ahayn intuba kii madaxda iyo kii madaxda loo ahaa intuba intay laba gooc cadad xidhaan ay halkaa ilaahay hortaagan yihiin subxaana watacaala waxay suuraynaysaa oy tahay ilaahay baan qiyaamada hortegi doona inagoo siman wa kullukum aatiihi yowma alqiyaamati farda marka inaan ilaahay u sinaano inaan qaanuunka ilaahay hortiisa u sinaano inaynu dad muxua siman noqono oo aynan muxua dulmi iyo midabta koor iyo kala sarrayn iyo ay meesha ka baxdo iyaduna waa qayb kaleeto oo muxuu ahaa xajka iyo laga helaya faa'iidooyinkiisa yani marka waxaad moodaa waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha muhimka ee xajka laga helayo ama qofka uu- uu uu ka qaadanayo qofkii tabaruu diidanayo insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ajrigeeda inuu heli doono biidn illahi tacaala
aad baad umahadsan tahay markan dhegeystihii ayaan ku laabanayaa ee khadka dhegeyso kusoo dhowo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso en sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra minneapolis minnesota aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan shariif iyo waxaan ku dhahdaa xadda sida iyo idaacadda v o a dhammaantiin horta aad baan idiin salaamayaa ciid wanaagsan ciid mubaaragna waan idin leeyahay kulli caam wa antum bikheer su-aashaydu walaal waxay tahay si fiican buu sheekhu inoogu faahfaahiyey sababta ay maaragtay wankani ku yimid tasbiirkana in badan waynu ka dhegaysanay qur-aanka ilaahay waanu ku mahadsan yahay maanta nasiibna waanu yeeshay sheekh cabdiraxmaan shariif inaan maanta afkaygaasi su-aal ku weydiiyo walaalkayow anoo kaa dhawrsanayo kaa xishoonaya horta aad baad umahadsantahay su-aasha su-aalahan ku weydiinaya waxaa kamid ah maxaan ku leeyahay horta marka wanka la qalo ee xaafadaha la doonayo in dee aan loo kala adiyo isur eegina dan layda loo geeyo horta soomaalidu way iscantisuuntaayo cuntooyin heertan ah intay kariso iyaa laysugu habar wacwayo masaakiintana hadday wax gaadhaan lafaha gaadha cunto hagaagsan ma gaadho mideeda kale kale waxa sidii horaba dhacday maxaan ku idhahday waa tii aad ogeyd xajka dhibaatadii ka dhacday sida aniga igu maqaalaha waxay ahayd baa la yidhi nin madaxa ayaa laba boqoloo waftiga soo kaxayso soo dhex maray sababtii oo wada loo xidhay ayay ummadii oo dhami ku dhammaatay nin mas-uuli inuu halkaasi isku soo qaado maalintaas oo kale diintu maxay ka qabtaa mideeda kale su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay soomaalidu waxa la yidhi markay xajka tagto muran iyo dooruun bay ku jirtaa maadaama maanta lagu dhegaysanayo codka la dhegaysanayo sheekow bal waxaad odhan lahayd baan ku weydiinaya idin salaamaya intaasaan walaal ku Eh, weydiinaya intaadan ka bixin magacaaga deegaankaad joogtid haddaad nagu celin karto maasha allah magacaygu baan ka tegay yacni waa farxadda iid iyo malakada eh waxaa la yidhahdaa aniga fadil ibrahim ismaaciil waxaanan joogaa hargeysa faadumo eh, aad baad umahadsan tahay en sheikhan su-aashaad hordhigaya faado marka hore aad baa unahadsanta jazaak allahu khayran baarak allahu fiik waxay la tahay saddexda sukuban baan u dul maraynaa midda ku saabsan eh, dadka muxuu marka wax la qalo waxaa wanaagsan haddii la awoodi karo weliba inaan waxba loo karin dadka iyadoo cayneyna hilibkii la siiyo si uu qofku isagu marka isagaa dantiisa yaqaano oo u samaysto haddii la kariyana waxaa wanaagsan weliba taas aan ka hadlayna xajka hadafka loo sameeyey waa inay dadka masaakiinta iyo dadkan waxba haysanin ay gaadho marka dadkaasaa la rabaa in si gooniya maalmaha looga farxiyo oo loo gaadhsiiyo Eh, taasi marka waa sida diintu ina barayso waa sida wanaagsan in la sameeyo ay tahay waa sida saxdaa weeye Eh, sax maaha mararka qaarkood dadka fuqara dadka masaakiinta ah inta hambada ah iyo inta lasoo reebay iyo intay dadku ka dhargeen la daadin lahaa keliya in la siiyo sax ma aha gaar ahaan markaan ka hadlayno midda hadda xajka aan taagannahay taas waa midaas weeye ta kale wax yar baan ku noqonaya anoon hadda eh, sababta keentay aynaan wax tafasiila ka haynin sida asalka waxaa la doonayaa in xajka aada loo nidaamiyo dad fara badan baa meesha isugu yimid meesha waa meel yar weeye mararka qaarkood wuu dhici karaa accident ama arrin way dhici kartaa laakiin haddana xaqiiq ahaan in la taxadaro waa sida mas-uuliyadda iyo dowladda meeshana saaran dadkana laga doonayo inay nidaamka raacaan ay ilaaliyaan dadkuna waa inay u sinaadaan meesha alla hortiisa subxaana watacaala qaybta ugu dambaysa ee kale waxa weeye xajku maalmo kooban baa la joogaa maalmahana cibaada loo tegay marka eh, muranka iyo waxyaabaha aan habboonayn iyo xanta iyo in laga wada dheeraado mar walba way tahay maalmahana waa in si gooniya looga sii dheeraado dadku waa inay nidaamka ilaaliyaan waa in dadkii ay soo raaceen iyo warkooda maqlaan oo muxuu ahaay si fiican ay ugu hoggaansamaan diintuna waa diinu nidaam weeye islaamkeenu nidaamka aad buu u qadarinayaa aad buuna u farayaa nidaamka in la ilaaliyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sidaad uga jawaabtay su-aalahaasi ay faadimo ina soo weydiisay weli khadadka teleefanada ayaan dhegeystayaasha fursad siinaya deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aasha aad qabtid en en aad weydiinayso imaamka bismillahi raxmaan jamaal eh, dhammaantiin waa salaamantihiin eh, adiga iyo sheekh cabdiraxmaan eh, shariif eh, imaamka masjidka daaran hijra eh, sheekhuna aad ugu mahadsan yahay jamaal sida qayliga ah oo qiimaha badanla waktigiisa qaaliga noo siiyey oo wax badan noogu faahfaahiyey Eh, waxaa leedaha sheekhu maadaama uu fursad Magaca- ah jamaal ku magacaaga haysto, adoo raalli ah.
waxyaalaha waa Adoo- iska badan waqtigan hal isaga kooban yahay waxaan rabaa sheekha inaan bal saddex su-aal weydiiyo haddaan barkaada dhigayo haddaan hal uweydiihayo Eh, sheekh cabdiraxmaan horta eh, marka ciidda la yidhaahdo ma jirtaa saacad go-an oo ay ku habboon tahay in salaada ciidda la tukado maadaama ay jiraan masjido eh, dedejiyo salaada iyo kuwa daahiyaba ma jirtaa saacad go-an oo la yidhaahdo saacad heblo waa in la tukada la dhihi kara ma jirto Eh, su-aasha koowaad waa taas aan qabo waxay tahay sheekh cabdiraxaanow dadku badanaa waa aad u iska afkaartooda aad u tira badan tahay tusaalaha marka aad soo iibsato neef ma sheegi kartaa sababta aad usoo iibsatay oo ah inaad udhixiyo u wadato dadka qof kaa hor timaada ama qofka su-aashaas weydiisaa ma u sheegi kartaa neefkan waxaan u wataa udhixiyo ma la dhihi karaa oo dadka ma lasoo iclaamin karaa intaadan xaafadaada gaarsiin intaad wadada kusoo socoto oo su-aasha labaad aan qabo waa taas qarala fudisha cabdiraxmaan su-aasha saddexaad aan rabo waxay tahay xajka markii la joogo oo aadna maanta nolosha asisay waxaan rabaa markii xajka waajibaadka lagudaha kasoo koobo markii aan rabo qasriga nebiga inaan aado ma maxaa la niyeysa in qasriga nebiga aad aadayso maa la niyeysaha mase inaad masjidka nebiga u socotaa niyeysanaysaa qofka xaguu muxuu niyeysaa markuu dhinacaas u dhaqaaqayo aada umahadsan tahay magacaagii noogu celiya deegaankaa joogtid adigoo raalle intuusan wadaadka een sheikha su-aalahaagii jawaabtada galin jamaal waa cabdiqaadir waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay cabdiqadir haye sheekh cabdiraxmaan jazaak allah khayr cabdiqaadir aad baad umahadsan tahay jazaak allahu khayran su-aasha koobaad oo ah saacadda goorta la tukanayo inta badan waxaa laga yaabaa inay kala duwan tahay meelaha iyo duruufta iyo xaalku laakiin sida ugu wanaagsan waxa weeye markay qoraxdu soo baxdo fuqaadii hore waxay odhan jirtay maadaama aan saacad aada loo haysanin oo saacaddu ay kor usoo baxdo qadra rumxin waran in la taago oo kale ay kor usoo baxdo xilligaasaa la tukanaya taa micnaheedu marka waxaa laga yaabaa inay ka dhigan tahay toddobada iyo barhka sideedda wixii ka dambeeya subaxnimo inay meelaha ku toosan tahay baa laga yaabaa yacni marka uu markay qoraxda soo baxda xoogaa soo baxdaba waktigeedu wuu soo gelayaa ilaa laga gaaraya duhurka inta udhaxaysa intaasoo dhan baa waasac ay dadku haystaan marka xiliyada munaasabka ah iyo dad waliba meeshay joogaan iyo waktiga munaasabka u ah iyaga ayaa sii garanaya iyo culimada la joogta laakiin guud ahaan waktigeedu waa sidaa neef baan soo gata udxiya waan soo wataa intaana guriga soo gaarin dad badan baa su-aalay weydiinaya ma u sheegi kara taa waa loo sheegi karaa wax dhibaato ah ma leh weliba mararka qaarkood adigoo qofka insha allahu tacaala ikhlaasi alla dartii ay ka tahay haddana suu dadka ugu baraarujiyo waxaanuu samaynayaa inay tahay sunnadii oo ku dhaqmayo oo yidhaahdo neefkan udxiyaan usoo gatay si aan maaragtay wax dhibaata ah ma leh biidni illahi tacaala nolosha qaybta ugu dambaysa oo ah markaan qabriga nabiga ziyaaranayo sala allahu alayhi waalihi wasalam maxaan niyeysanayaa ma inaan qabriga nabiga ziyaaranayo ma inaan inaan masaajidka aan aan soo booqanayo waxay ila tahay inaysan isdiidaynin labaduba yacni oo wax dhibaato aysan lahayn waan ogahay mararka qaarkood wadaadda isku dhibo oo muran fara badan meeshaa geliya inay jiraan oo qola ay leeyihiin marka masaajidka marka la aadayo qabriga nabiga ziyaarada xaggaa loo socdo yaan qabriga in la aadayo aan la niyeysanin in masaajidka la aadayo hala niyeysto laakiin wax micnaha taasi kusii fadhido xoog badani ma jirto waxa weeye masaajidka iyo qabriga nabiga marka la yidhahdo qabriga nabiga sharaf badan maxaa jira masaajidkaba nabigaa dhisay calayhi salaatu wasalaam masaajidkuna wuxuu sharaf ku yeeshay madiina sharaf ku yeelatay nabiga ilaahay subxaanahu watacaala bay sharaf ku yeelatay marka qofku markuu aadayo inuu yidhaahdo qabrigii nabi maxamed baan soo ziyaaranaya masaajidkii nabi maxamed uu dhisay iyo aahaartiina waan soo arkayaa hadday suura gashana waan kusoo tukanaya masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu saa u niyeysto ayaa la doonayaa yacni oo marka xubban maxaa li rasuulilaahi rasuulka ilaahi jacayl u qabo ilaw uu u qabo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ayaan u aadayaa meesha marka inuu sidaa niyeysto ayaa wanaagsan yacni biidni illahi tacaala wax dhibaana ma laha muranka faraha badan marka qaarkood fuqahada iyo wadaadada misaalka qasar ay ku murmaana wax weyn ma sii keenaysa yacni marka qofku wuxuu waa cibaado wuxuuna u aadaya jacaylka nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo masaajid nebi maxamed uu dhisay iyo aahaarta nebi maxamed inuu soo arko caleyhi salaatu wasalaam aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan cabdiqaadir adiguna waxaan filayaa in heshay jawaabtii uu shiiku uu kusiiyeyna ay kugu filnaatay
cabdiraxmaan qaar baan laasi jibaan haday adoo raali shiiqa hal fursad ka oo kooban hal su-aal aan soo koob aan haddaan weydiin karo fasaxayso haye hore u soco
sheekh cabdiraxaano salaada mid waxaa jirto ciidul fitriga iyo ciidul udxiyada hadda oo hadda oo insha allah tacaala oo maalmaha ilaah ilahna gaarsi nagu soo rooda sheekh cabdiraxaan dad baa waxay doodo badan geliyaan salaada ciida say marka la joogo carafa la joogo yacni markaa masjidka aadayso waa inaad subax hore ayoo baxdaa afkaada cadayga waxaan ahayn looma dhawaan kara xitaa koob qaxwaa ma ka boon kartaa layihahdaa ma inaan wax koob qaxwaa wax maska cadi karaa wax ma cuni karaa mise waxa lama cunayo masaajidka toos loo aadaya markaa timaada wax la cunaa waxaa wanaagsan labada ciidood midan aan soo soomanayn ilaa labaatan beri ama soddon beri ma subaxa hore intaynaan aadin masaajidka ama meesha lagu tukanayo wax lasii cuno way wanaagsan tahay weliba wax macaan oo fudud haddii la heli karo tan ciidda carafee hadda aan ka hadlaynana inaan waxba la cunin baa wanaagsan haddii oo qofku toos u aado salaada weliba salaada horey loo tukado dhaqso loo soo noqdo udxiyo iyo wixii la awoodi karo la gowraco kadibna cuntadii iyo quraacdii la sameeyo sidaasaa wanaagsan laakiin hadduu qofku sii cuno wax dhibaato ah ma leh gaar ahaan weliba dadka sonkorta iyo qaba ee lagula talinaya mar walba inay ay ay cunto yar cunaan si muxuu ah ay sonkortooda ayna u degin dadkaasoo kale hadday yidhahdaan wax yar baan sii kabanaya ama sii cunaya waa wax wanaagsan weeye yani marka waxaa wanaagsan in waxba la cunin laakiin macnaheedu maaha in wax la cunaa inay xaaraam tahay yani marka shay sunnooho wanaagsan weeye laakiin haddii wax la cuno qofku dembi ma gelin yani waa ta aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir adiguna aad baad umahadsan tahay aad aad jamaal aad umahadsan cabdiraxmaan abaal badan lahasi aad ugu mahadsan insha allah jazakum allahu khayr insha allah aad umahadsantihin waa ta dhegeysti ugu dambeeya ayaan mar kale isku dayaya inaan fursad siiyo waa tahay magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya n su-aashaadina soo koobaya oo aad weydiinayso n imaamka masjidka daarulhijra n sheekh cabdiraxmaan shari waa mahadsantaha walaalkay jamaal cabdullaahi abutarikawe garowan jooga sheekh waa mahadsan yahay su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxa weeyaan kolay maalin maadaama maalin dee qiimo badan ay tahay islaamka qiimo ugu fadhido haddii waxa weye ay dhacdo qofna maanta tijaar yahay midna uusan de hataa iskaba dayna ciyaalka dhar u gata ee uu la-yahay wax uu quuto arrinkan noocaas oo kale ah maxaa ka dhalan kara sharciyada islaamkuse maxay runtii ka qabtaa arrinkan noocaas oo kale ah su-aashaan weydiinaya sheekh suaadima waa ta cabdullaahi aad baad mahadsanta jazaak allah khayr waxaan umara inaan qayb ka mida barnaamijkiisa ugu tilmaanay ciidaheenu marka laga tago arrinta qofku sameynaya cibaadada fardiga ama cibaadada isaga laga rabo marka laga marka laga tago farxad iyo wanaagga la muujinaya marka laga tago qayb badan oo kamid aho waxa weeyaan waa qayb humanity ama bini aadminimo iyo dadku inay isu damqadaan oo isu naxariistaan ayaa asal oo ku jirta sidaa darteed waxa weeye waxaa la dhiirigelinaya diintu ina faraysa qofka dariska ah in laga farxiyo maalinka oo haddii ilaahay adiga wax ku siiyey ama qofka kale wax siiyey inuu ka kale walaalkii ama walaashii ah uu ka farxiyo farxadda uu la qaybsado ayaa wanaagsan sidaasay diintu ina faraysa waana sidaa mar walba haboonba yani oo waxaa jira nusuus fara badan oo nabiga sala allahu alay wasalam laga wariyo oo tilmaamaysa oo uu nebigu leeyahay qof muxuu ahaa dhargey oo iska waabariisay isagoo dhargey aada u dharagsan dariskiisuna gaajo uu u baaba-ayo ama uu gaajaysan yahay weliba uu og yahay inuu dariskiisu gaajaysan yahay oon wax tarin qofkaasi iimaankii saxda ahaa iyo walaalnimadii diintu doonaysa lagama helin sidaa darteed waxaa haboon farxaddan in lasla qaybsado oo qofkaaga dariska ah ee walaalka ah ama walaasha ah ee aada wax u awoodi karto marka inaad siiso kala qayb qaadato haddaad ciyaalka aad dhar ugu gadi karto ad uga farxin karto haddaad iyaga laftooda cunto iyo aad wax u samayn karto oran karto bal hadda kaalaya oo maanta asla qadayna asla inaad samayso yani waa shay wanaagsan oo diintu ina fari weeye diinta islaamkuna walaalayaal oo in fara badan oo kamid ahu yani cibaadaadkeena markaad fiiriso soomka salaada xajka waxaan oo dhan waxa weeye iyo zakada mada iyada xolo la bixinaya ah asal waxaa u ah bini aadamku inuu iskaalmeeyo bini aadamku inuu wax istaro bini aadamku inuu isu naxariisto bini aadamku inuu isu damqado diinteenna asal sidaasa u ah yani marka salaada markaan wada tukanayna jamaacadu way ka fadli badantay salaada oo oo kelinimada maxaa ka fadli badnaysi waa wada jirka iyo dadkan guriga ilaahay isugu imanaya ee jamaacada ku wada tukanaya soomka waad aragtay yani inta la dhiirigelinaya in qof la afuriyo in qof wax la taro in qof wax la siiyo marka la afuro oo ciidda la gaarana waxaa la waajibiyey wax la zakaatufidri in la bixiyo ama degarasad in la bixiyo waxaa loo bixinayaa dadka masaakiinta in la kaalmeeyo zakada dhan waxaa loo waajibiya dadka masaakiinta in wax la taro xajkii waa kanoo waxaa la qalaya xoolo iyo sadaqo kale yaa la dhiirigelinaya marka cibaadaadkeenoo dhan waxa weeye waa qayb waxaa ku jirta inuu dadku isu damqado isu naxariisto innagana waxaan doonaynaa lainaga rabaa innagoo muslimiina dad risaaladooda sidaa u fahma diintooda sidaa u fahma diinteenna xaqiiqatan siday u farayso wanaagga iyo naxariista iyo isdamqashada iyo wadajirka iyo isu ilaalinta iyo sidaan maanta muslimiinta u dhaqmayaan aad bay u kala duwan tahay marka inay noqdo dad isu damqada isu naxariista iskaalmeeya muxuu ahaa qofku qof kale walaalkiia dantiisa ilaaliya sidaasay diintu ina faraysaa sidaa weeye islaamnimada saxda ah marka taa aan ku dadaalno insha allahu tacaala aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan shariif sida wacan aada dhegeystayaasha su-aalahaad uga jawaabtay gunaamidkeena barnaamijka ayaanu soo gaarnay wakhtigaagii aad nasiiseen oo kaaga mahad celinayna sheekh jamaal walaalkay aad baad mahadsan tahay adiga iyo bahda idaacadda waxaa ilahi ciid mubaarak aad baad mahadsan tahay wasalaamu calaykum ciid wanaagsan sidoo kale wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka si toosa inagu warramayey waxaana dhegeystayaasha uga jawaabayay barnaamijka wixitaanka dhegeystaha intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socosinaya anigoo jamaal axmed cusmaan tan iyo kulan dambe saxbadan dhegeysana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta inta haddaan kaga gudubno haatana kusoo dhowaada dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qaybtii shanaad ee sheekadii adduuni khatar dhegaystayaal haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galayr hadduu dilay ina cabdila liibaan jilibkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey markaasna cumar loogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen haddii ay oggolaadeen ninkoodii oo ay duudsiyaan iyo cumar oo ay boqol iyo labaatan halaad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo aadan galeer iyo wiilashiisii hadday taladaas wacan ku gacan sayreen haddii dagaal mooye tala kaloo cidili ay u dhadhami weyday haddii ay intaasiba dhacday ma waxbaa haray isagoo hoogga iyo ba-a soo aadan lama odorosi karo waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh dirar baa la guddoonsaday hase la guddoonsadee maxaa laga helayaa la isma weydiin cumar iyo maxamed labadii nin ee la isugu aaray miyaa ifka ku soo noqonaya mase kuwo kale ayaa la raacin doonaa la isma weydiine su-aashaas inta laga ilduufay ayaa fardo iyo qalab dagaal wixii la heli karay la isu urursaday jilibkii cumar dilay kolkii koodii la duudsiyey way qaxeen oo fogaadeen kol haddii ay nabaddii ceel dheer ku sharwatay jawaabtii aadan galeer iyo qoorwaana loo soo tabiyey maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba maalintii dambe ayaa waxaa dooxateeyey aadan galeer toddoba barbaar oo uu dhalay iyo rag uu qoorwaa ku jiro oo dhagar ku tashan waxay heleen baa la yidhi afar ninoo walaala ah kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay sheekayaqaanadii aanu soo gaarnay waxay wariyeen oo yaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen ka sokow aadan iyo iyagu inay habro wadaag ama ilmahabreed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talow isku beegay maalintaas maxaa afartoodaba isku meel joojiyey ma dareenka aadanaha ayaa lagu shirrabayay u malee runta aan duugoobin wax kastaba ha uga jeedee aadan galeer sidii dugaag gaaja dubatay oo tulud banjoogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday nimankii afarta ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qoorwaa jaamca ku yidhi war magacaa jiriye islaantii kuwa habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdi baa afartooda u raganimo roone isaga birta ka baaji aadan galeer wuxuu yidhi qoorwaayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay war bi-i waaye haddaan cabdi timo dhaqa daayo boos ilaawe maxaan ka dilayaa ma dhiiggiisaan wax moodayaa qoorwaana taladiisii kuma u adkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii buu saddex cabdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray boosna uu ku sii daayey qoorwa oo oraahda hoyday halhays u lahaa ayaa boos oo sii socda farta ku fiiqay kolkaasna aadan ku yidhi hoyday waleekaas baa ku dili doona maalintaas kadib dagaallo badan asii yaryaroo aan loo magac bixin ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan weyn iyo gulufba dhowr maalmood baa fooda la isdaray guryo doora ayaa haawaday dumar badan baa asay xirtay carruuro aabbayaal lahaan jiray baa agoontoobay timo cagaar aan tiro lahayn baa haadda loo waray gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa labaatan jir miiran gaga cidla ah looga dhaqaaqay gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaaladaas yaryar ah si isdaba joogga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay boosi laawe oo ahaa ninkii uu aadan galeer liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayay isaga dilka ka baajiyey wuxuu muujiyey dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaalyaqaan haddana geesi ah kini adaygna ku darsaday dabadeed boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo uu malaha islaahaa waysoo fool leeyihiin ayaa u sadcaaday nugaalo ugu horreysay fardaha la isku hadlayn karo meelihii laga doonan jiray fardo wanaagsan in looga bartay ayuu u tegay wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xeroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroor ah oo ay naftiisu ku xasishay markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu oggolaaday sagaal qaalmood oo ugub inuu boos ka siisto ha yeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcurada oo igar ahayd ninkii faraska laga iibsadayna intuu muuqeeda u bogay ayuu boos ku yidhi dumarka saddexda ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kala tegayn haddii aanad qaalintaas geela sagaalka ah kusoo tobnayn isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray maalintaasna wuxuu nugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawdoo idil ka soo shaac baxay arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galeyd iyo raggiisii tashi isugu noqdeen waxay isweydiiyeen war kolley dagaal waa lama hure boos ilaawe ayaynu ku beegnaa dagaalyahanadii reerka midba mar markii magaciisa lasoo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay cali baar gooye mooye boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin waxaase la is-xusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyikooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo tixgelin waayey halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waayey waa laga soo quustay in dagaalada la soo geliyo isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey welibana uu aadan galeer ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay nin i ceelay igu ceel bixi maayo huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay nimankii boos ilaagu hormuudka u ahaa duulaan bareera ayay soo qaadeen maalintaasna waxaa dhacday goobtii weynayd ee lagu hoobtay goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah daboolan inkastoo labada dhinacba uu meydku tiro beelay haddana nimankii aadan galeyd iyo qoorwaal ahaa ayaa la bajiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas maxaa xigi doona ma halkaas baa lagu kala joogi mase hoog iyo ba' kale ayaa dambeeya kala soco qaybta lixaad iyo taxanaha sheekada
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka halkaad kala socoteenna waa v o a markaana dhegeystayaal kusoo dhowaada mid ka mid ah heesaha ciidda waxaa ku luqeyn doonta fanaanada maryan mursal ciise
waa ciidee maanta ciida ha loo ciyaaro maanta n waxay gebagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay anigu waa maxamed colaad xasan iyo nuur xus- xus- nuur xasan nuur nuur bukhaari inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ciid wanaagsan wanaagsan